bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray camaliyadna furnimo ah oo maanta lagu weeraray xere ay ku sugnaayeen askar ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka oo ku tiilay duleedka magaalada muqdisho war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay weerar sishaadi ah oo lala egtay maleeshiya murtadiin ah ayaa waxaa lagu bilaabay saaka oo arbaco ah haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xerada roob da-ay ee duleedka magaalada muqdisho xeradan waxa ay hoy u tahay maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsan sirdoonka ashahadala dirirka ee kooxda ridada soomaaliya qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale looga hadlay khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca ee askarta ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk lagu gaarsiiyey camaliyadda waxaana lagu yidhi haliyeyga istishaadiga ah ayaa allah fadligiis xoog ku jiray difaacyada cadowga ka gudbay xeendaabka xerada gudahana u galay saldhigga waxa uu halkaasi ka fuliyey camaliyad barakaysan oo geysatay khasaare xoogan oo leh dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray gaadiid dagaal ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinay waxaa camaliyadaasi lagu dilay siddeed iyo labaatan murtad waxaa lagu dhaawacay konton iyo kow kale dhaawacyada oo badankood halis ah ayaa loo daabulay dhanka magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in camaliyadda kadib qarax loo diyaariyey askarta dowladda federaalk oo isana ka dhacay ee isla duleedka magaalada muqdisho waxaana lagu yidhi weerarkan kadib mujaahidiinta ayaa qarax u diyaariyey maleeshiya gurmad ahaa oo marayey duleedka isbaarada shabeelle qaraxaasi ayaa dhacay markii ay maleeshiyaadku dul tageen waxa uuna sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac intaba isugu jira oo soo gaaray murtadiinta weerarkan waxa uu qayb ka yahay howlgallada jihaadiga iyo weerarada abaabulan ee ka dhanka ah soo duulayaasha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ayaa la sii raaciyey bayaanka sidoo kale waxaa bayaanka lagu caddeeyey hadafka camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yidhi camaliyaddan waxa ay hiil iyo argoosi u tahay dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda kuwaasoo labadii toddobaad ee lasoo dhaafay raaf jirdil iyo tacadiyo guracan kala kulmayey maleeshiyaadka ashahadaldirirka ee soo degay xerada roob da-ay waxaana xusid mudan in xeradani ay ahayd taliskii laga abaabulayey weerarada sirdoonka riddada ee beegsanaya xaafadaha rayidka ah bayaanka waxaa fariin loogu diray saraakiisha horboodaysa howlgallada raafka iyo dhibaateynta isugu jira ee ay askarta dowladda federaalka geysanayaan waxaana lagu yidhi murtadiinta ashahadala dirirka ee horboodaya dulmigan waxaan u sheegaynaa inaan la mooganeyn dembiyada ay ku kacayaan lagana abaalmarin doono miraha qaraar ee ay beerteen ogaadana intii maanta ka badbaaday gacanta mujaahidiinta waxaa sugaya dharbaaxooyin ka xanuun badan midii maanta gaartay saaxiibadiinna qaybaha dambe ee bayaanka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabdhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين